marka ugu horeysa waxaan jecelayn halkan hambaliyo aad iyo aad u ballaadhan uga soo jeediyo wasaaradda hawsha ku shuqulle iyo cid alle intii wax ka qabatadoo dhan mashruuca kan la xidhiidha isticmaalka windka iyo dabaysha dalkeenu waa ogtihiin waxaan jecelahay horta marka inaan halka kan iyagana aan si mahadnaq gaara uga soo jeediyo u s a oo gacan way ka geysatay mashruuca kan iyo cid alla ciddii hawl iyo fara ku lahayd ee hawshaa wax ka qabatay intaba aan mahadnaq aad iyo aad u balaad u soo jeedo mashruuca kani waxa weeye mid isticmaalka dabaysha waa inuu ku fushanayno daneen iyo hawsheenno inuu isticmaalayno awood u isticmaala halkaynu koronto ka isticmaali lahay waxa weeye hawadu ama dabayshu waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay dhulkeenna ku manaystay weeye ee ay aada ugu badan tahay haddii aynu maanta sidaa aynu farsamo iyo cilmi iyo aqoon u helno aynu ku isticmaalno oo dadkeenna iyo biyaddeenna iyo ummaddeenna iyo shacbigeenna uga faa'idayno waa waxa ilaahay loogu mahadnaqaa marka waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid alla cidda ku shuqulle wasaaradda hawshaa wax ka wada ee hawshaa fulinaysa iyo in alla inta gacan ka geysatay iyo dowladda u s a ee gacanta weyn ka geysatay waxaan leenahay hawshaa iyo hawl ka badanba waa nala qaban doontaa insha allahu tacaala annaguna waanu halkaasaan ummadda iyo dadkayga uga sii faa'idayn doonaa marka aad iyo aad baa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu